الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نجنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل أيها الأحبة في الله تكلمنا في الجمعة الماضية على ما يجب للوالدين من بر وإحسان وحقوق كثيرة واليوم نتكلم على عقوق الوالدين وقطع لعرى الصلة الأبوية وشق لعصى الطاعة أيها الإخوة والأخوات اعلموا أن عقوق الوالدين ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر فهو قرين الشرك بالله وموجب للعقوبة في الدنيا وسبب لدخول النار ورد في ورد العمل في الآخرة وهو جحود للفضل ونكران للجميل ودليل على الحمق والجهل وعنوان على الخسة والدناءة وحقارة الشأن أيها الإخوة والأخوات وبرغم تحريم الله للعقوب للعقوق وزجره الشديد عنه وأمره بالإحسان إلى الوالدين وحسن صحبتهما إلا أننا نرى عقوق الوالدين أصبح منتشرا في مجتمعاتنا وأصبح ظاهرة واضحة ولو رحنا نتأمل واقع كثير من الأسر اليوم لوجدنا فيها التفكك والتفرق والضعف فلا الصغير يرحم الكبير ولا الابن يقدر أبويه لهذا كان التحذير من العقوق شديدا والوعيد عليه رهيبا والتأكيد على أن عاقبته مهلكة في الدارين متكررا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيها الأحبة في الله ومن مظاهر عقوق الوالدين عدم القيام بحق النفقة عليهما إذا كانا محتاجين مع أن النفقة على الوالدين والقيام بحقهما خصوصا في حال الكبر والضعف وعند الحاجة أمر واجب يحاسب عليه الابن في الدنيا والآخرة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني وزاد أبو داود إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم ومن مظاهر حقوق الوالدين إبكاؤهما وتحزينهما بالقول والفعل والإعراض عن خدمتهما والهروب من ذلك وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما حديث صحيح رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بكاء الوالدين من العقوق من العقوق والكبائر بكاء الوالدين من العقوق والكبائر وقيل من أحزن والديه فقد عقهما ومن العقوق أيها الإخوة في الله سبهما أو لعنهما سواء, سواء بالمباشرة أو التسبب في ذلك فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه وفي رواية من الكبائر شتم الرجل والديه ومن عقوق الوالدين تقديم طاعة الزوجة على طاعة الوالدين وهذا أمر منتشر في زماننا هذا وإذا كان بر الوالدين مقدما على صلاة النافلة ويعد الولد آثما إذا قدمها على بر والديه كما في قصة جريج الثابتة في الصحيح فما بالك بمن قدم طاعة زوج بمن قدم طاعة زوجته على طاعة والديه أيها الأحبة في الله ما هو جزاء العاق وهو أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يدخله الجنة روى أحمد والنسائي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى إن العاق إن العاق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين أيها الأحبة في الله إن الله لا يحب العاق فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يحب العقوق إن العاق يعيش في أسوأ, في أسوأ حال بعيدا عن عطف القلب واحترام الناس فلا يحب فلا يحب فلا يحبون عليه فلا يحب عليه صديق ولا شفيق ولا قريب ولا يأخذ بيده كريم في كربته في كربة ولا يرغب في مصاهرته خشية أن يؤثر أولادهم فيكونوا مثله بخلاف البار فإنك تراه محببا إلى القلوب يتمنى كل من يعرفه ويفهم بره وصلته لأبويه أن يتقدم إليهم بما يحبون وإذا وقع في شدة يترحم الناس عليه ويدعون له بالخروج منها هذا حاله في الدنيا التي هي ليست دار جزاء فكيف في الآخرة التي هي دار الجزاء أيها العاق تذكر زمن حمل أمك بك وأنت في بطنها وتذكر وقت أن كانت تلدك وهي مما بها لا من الأحياء ولا من الأموات وتذكر ما خرج منها عقب ولادتك من النزيف الدموي وتذكر أنك كنت تمص دمها مدة الرضاع وتذكر تنظيفها لبدنك وملابسك من الأقدار وتذكر فزعها عندما يعتريك خوف أو مرض أو نحو ذلك وتذكر سهرها عليك عندما يؤلمك شيء من جسدك وتذكر أيها العاق كد والدك عليك في تحصيل ما به تح ما به تحيا لا يهدأ عن ذلك مدى الأيام والليالي وتذكر عنايته بك في تعليمك وتوجيهك إلى ما فيه صلاح دينك ودنياك وتذكر نصحه لك وتحمل الشدائد من أجل راحتك وتذكر فرحه واستبشاره بنجاحك وتذكر قلقه عليك إذا تأخرت عنه وقت المجيء أيها العاق تذكر أباك الذي إذا دخلت عليه هش وإذا أقبلت عليه بش وإذا خرج وإذا خرج تعلقت به وإذا حضر احتضنت حجره والتزمت صدره أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أيها الأحبة في الله jumcadii aan soo dhaafnay ee tan ka horreysay waxaan kaga soo hadalnay qofka labadiisa waalid u baarinimo fala u ixsaan sameeya baari u noqda waxa uu ilaahay agtiisa uu ku leeyahay ee ajar ah thawaab ah janno ah ayaan ka soo warrannay khudbada tanna qofka kaas wanaagsan cagsigiisa ninka xun labadiisa waalid ku caasi garooba caaqi iyo caasi ku noqda isna wuxuu leeyahay ee dembi ah ee dhibaato ah ee cuquubo ah manaara yaa maanta ay khudbadeennu ku saabsan tahay ikhwaani waa labada waalid oo lagu caasi garoobaayey waa dembi aad iyo aad u weyn kabiira min alkabaa'ir dunuubta waaweyn ee kabaa'irta la yidhaahdo ayay ka mid tahay kabaa'irta een toobad la'aan ilaahay dhaafaynin ayay ka mid tahay cisyaan lwaalidayn ama cuquuq lwaalidayn dembigaasi waxaa lala xiriiriyey ashirku biاllah marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam saa hadda maqlaysaan xadiidkiisu ku yidhi alaa unabi'ukum biakbar اlkabaa'ir markaasay saxaabadu waxay yidhaahdeen bala yaa rasuul allah noo sheeg alshraaku biاllahi wa cuquuq lwaalidayn waa dembigan marka waa qariinu shirki billah shirkiga ayaa lala xiriiriyey oo lagu xijisiiyey wuxuuna waajibinayaa xisyaanka iyo caasinimada labada waalid lagu noqonayo lagu caasigaroobayo cuquuba fi dunya iyo naar ayaa aakhiro lagu gelayaa camalkaaga oo dhanna marduud buu noqonayaa waayo qofkaasi wuxuu inkiray fadligii loo galay wanaaggii loo sameeyey ayuu inkiray waana waxay tusinaysaa cisyaankaas iyo caasigarowgaas labada waalid lagu caasigaroobaayey waxay tusin yana doqonnimo iyo jahli qofka inuu yahay qofuusan waxba garanayn oo gadaashiisa waxba xasuusnayn waana dulli iyo darxumo iyo yaraan yani cinwaankeedii weeye mawduuceedii weeye meeshii laga geli lahaa weeye oo qofuu ka kasban lahaaba rabbi subxaanahu wa tacaala in badan buu xarimay oo aayadihii aan soo akrinay jumcadii dakiigta ka horreysay aan ku soo akrinay ayuu ku faray oo labada waalid in ixsaan loo sameeyo aan lagu caasigaroobin wuu xarimay marka xaaraantimaynta uu rabbi xarimay lala qabo iyo nahyiga shadiidka ee dadka uu ka reebay in lagu caasigaroobo iyo amritaanka rabbi uu amray in wanaag loo sameeyo labada waalid iyo in suxbadooda la wanaajiyo waxaasoo dhan ee rabbi subxaanahu wa tacaala awaamirta uu bixiyey nawaahida uu reebay waxaa lala qabo ee dadka badan dad badan maanta haddaad fiiriso kuwo deriskula ah iyo kuwa aad garanaysaba waalidiintooda ay ku caasigaroobayaan nawaahidaas rabbi ee nahiyey oo dhan bay iska dhegatirayaan awaamirtaasna iska qalbi xirayaan qalbigooda ka xirayaan marka waa khatar oo waa khatar oo waa khatar maanta waxaad arkaysaa qofka yar inuusan ixtiraamaynin qofka weyn wiilka waxaad arkaysaa inuusan taqdiirinaynin weynaynaynin ixtiraam siinaynin labadii dhashay lidaa taxdiirka iyo digniinta dadka looga digay inay labada waalid ku caasigaroobaan aad bay u daran tahay waana arki doonnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof baa halaagsamay oo dulli ku dhacay wuu ku celiyey radima anfuhu radima anfuhu radima anfuhu sankiisaa booroobay macnaahu waa dulloobay weeye waa nin afka dhulka la galay oo dulli iyo darxumo ku dhacday weeye saddex jeer buu ereygaa ku celiyey radima anfuhu markii ay saxaabadu la yaabeen waxay ku yidhaahdeen man yaa rasuula allah waa iyo ninka kan dulloobay markaasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay man adraka waalidayhi cinda alkibar axadahumaa aw kilayhimaa qof labadiisa waalid nolol ku soo gaara midkood ama labadoodaba deetana intuu baarinimo u sameeyey janno gelin qofkaasaa dulloobay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka labada waalidoo lagu caasigaroobo noocyo badan bay leedahay waxaa ka kow ah inaad u istaagi weyso nafaqadooda aada biili weyso labadii ku dhashay adoo ilaahay wax ku siiyey de waxaadan haysanin laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha adoo ilaahay awood ku siiyey in labadeeda waalid aada daryeeli weyso aad naftaada iyo gurigaaga mooyaane labada waalid aada iska halmaanto mar ay kuu baahan yihiin oy weliba weynaadeen ducafo yihiinoo shaqaysan karin baahina ay hayso aad ka jeesato wey iska dhega tirto nafaqada labada waalid dabiilayo waa waajib haddaad ka tagtana ilaahay waa kuu ciqaabaya waana lagu weydiinayaa waa lagu ciqaabayaa maxaad ooga tagtay fi dunya waalaakhira ciqaab baad ku mutaysan nin baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo leh rasuul allahu anigu waxaan leeyahay buu yidhi owlaad iyo maal baan leeyahay aabbahaygana xoolahaygoo dhan buu qaatay oo waxna iima reebin markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi anta wa maaluka liabiik adiga iyo xoolahaaba aabbihiinna idin leh xoolahaaga iyo naftaadaba adiga iyo maalkaagaba aabbaha ayaa iska leh anta wa maaluka liabiik riwaayo kale abi daawuud waxay ku dartay tawa ibni maaja nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inna wlaadakum min atyabi kasbikum owlaaddiinna kasabkiinna ka ugu wanaagsan kasabkiinna ugu ugu xalaalka badan ugu xalaasha badan ee ugu wanaagsan ayay owlaaddiinnu ka mid tahay fakuluu min kasbi awlaadikum caruurtiinna waxay kasbeen oy shaqeeyeen cuna buu yidhi nabig alayh salaatu wasalaam waa min atyabi alkasb labada waalid cisyaankooda waxaa ka mid ah in laga oohiyo oo la murugo geliyo hadal ama ficil lagu murugo geliyo ayaa ka mid ah waalidka inuu dee xumaantaad ku samaysay qowlkaad ku tiri ama ficilka aad ku samaysay uu ka ooyo ama uu ka murugoodo ama aad ka jeesatid inaad u khidmayso ood u adeegto aad isaga carartid ayaa cisyaanka ka mid ah nin baa nebiga u yimid sala allahu calayhi waaalihi wasalam markaasuu wuxuu ku yidhi nebi allow waxaan kuugu imid inaan ballan iyo mubaayaco kula galo cala alhijra hijrada saan kuula hijroodo yaan raba inaan mubaayaco kula galo labadayda aabbana waan ka soo taguu yidhi iyagoo oynayaan markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi orodoo ku laabo ka qusli saad oga ohisay buu ku yidhi ohinta saad oga keentay qosol ka keen orodo hijradii waa laga xiyey ninkii waana xadiis saxiixa ibnu cumarna radia allahu tacaala canhuma cabdullaahi ibnu cumar wuxuu yidhi bukaau lwaalidayni min alcuquuqi waalkabaa'ir labada waalid oohintooda ay ooynayaan waa waxay ka mid tahay caasinimo iyo dunuubta kabaa'irta ayay ka mid tahay buu yidhi waman axsana waalidayhi faqad caqahumaa labadiisa waalid qofkii murugo geliyana ninkaasi waa ku caasigaroobay oo waa ku caas yani caas ayuu ku noqday cisyaanka labada waalid waxaa ka mid ah in la caayo ama la lacnado cayntaad caynayso mubaashir ha noqoto toos ama adigu sabab u noqo labada waa isku mid isku dembi waayo qofka labadiisa waalid mar toos buu u caynayaa intuu hor istaago ama cay buu u soo jiidayaa sabab buu u noqon nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inna min akbari alkabaa'ir dunuubta waaweyn kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah kabaa'irta kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofka inuu caayo labadiisa waalid markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa waxay ku yidhaahdeen oma qof baa labadiisa waalid caaya markaasuu wuxuu yidhi haa qof kale ayuu aabbihiisa caynayaa kii la caayana dee aabbihiisu caynaya ninka waxa caayay qof kaluu hooyadiisa caynayaa kii u caayana hooyadaadaba saa ku sameen buu ku odhanoo isna hooyadiisu caynaya marka caayada hooyadiisa la caayay yaa saab u noqdo u soo jiiday waa isaga min akbar alkabaa'ir meelka nebi alay sl slam wuxuu ku yidhi min alkabaa'iri waxaa ka mid a kabaa'irta waxaa ka mid a shatmu rajuli waalidayn qofka oo labadiisa waalid caaya qaabkaasuuna u caynaya ama toos buu u caynayaa labada waalid xuquuqdooda cisyaankooda waxaa ka mid ah daacadooda inaad ka hormarisid daacatu zawja salaantaad qabta inaad ka hormarisid maamadii aad ka dhigatid adeegaba aamus warka soconaya ee la qaadanaya ee muqadas ka ahba islaantaad qabto tii shalay ku dhashay ee uurka kugu siday oo meesha ku soo gaarsiisay ilaahay uun sababka ka dhigay inaad soo baxdaba adduunkaa timaadana meel bay fadhidaa warkeeda la maqli maayo warka la dhegaysanayo oo la ateecayo waa zawjadii weeye ama waa laga hormarinayaa waa min alcuquuq in badanna maanta waa muntashir dhexdeenna aad bay ugu faafsan tahay qof haddii labadiisa waalida wax yidhahdaan aamus naga aamus ta kalena uusan dhihi karin aamus muqadas wixii ka soo baxoo dhanba waa hore ma loo fulin ama ay ku tidhahdo hooyada iga kaxee qabixa gurigaan ma rabi ma arki karin isna uu ateecayo gurigii ka saaraya ama uu yidhahdo aabbaha iyo fulaan iyo fulaan ma arki karin dhaaf haye waxay tidhahdoo dhan baaba warka meesha ka soconaya waa keena ninkaasi waa caas liwaalidayn waa labadiisa waalid buu caaq ku noqday marka labada waalid xataa waxaa laga hormariyey salaada sun salaad sunna haddaad ku jirtid oy kuu yeeraan inaad ateecdo ood ajiibto waa waajib waayo taacatu lwaalidi waa waajib salaadaad ku jirtana waa sunna waxaana tusin xadiidu jurayj ninbaa nin reer bani israa'iila oo caabida oo nin wanaagsana ayaa magaciisa waxaa leedahay jurayj wuxuu leeyahay mawlac yar ayuu leeyahay oo ku cibaadaysanayaa dadkoo dhanna waxay ku sheekaysanayaan cibaadadiisa cibaado badanaa wanaagsanaa maalin maalmaha ka midaba si loogu sheekaysanayaba hooyadiisa u timid isagoo tukanaya salaad sunnaha yaa jurayj bay ku tiri markaasuu wuxuu yidhi qalbigiisa uun ummii wa salaatii salaadayda miyaan wataa mise hooyaday baan ateecayaa warkeeda yeelayaa salaaddiisuu watay maalin labaad bay ku soo laabatay sidii oo kale salaad isagoo ku jira unbay u timid way u yeertay way u yeertay isna wuxuu leeyahay ma salaadaydaan wataa mise hooyaday baan ateeca salaaddii buu sii watay maalin saddexaadna saas oo kale way habaartay marka waxay tihi ilaahayow ha dilin allaahumma laa tumidhu xataa yandura wujuuha almuumisaat ilaahayow ha dilin ilaa aad ka tusisid naa- naagooyinka kuwa dhillooyinka habeenka wareega wejiyadooda wejigood ilaamaad ka hor istaajisid ilaahu hadilo naag baa marka reer bani israa'iil ku dhex jirtay oo aad u qurux badan oo fataanad ah oo quruxdeeda dadkoo dhan bay ku sheekaysanayaan halqabsina laga dhiganayo naagtii baa waxay tihi markay maqashay jureej oo cibaado badan anaa soo fidnayn kara bay tihi ninkaas meesha ku jira mawlacaas iyo masaajidka anaa fidnayn kara xarago wixii ay keli kartay isxaragaysay quruxdeedoo dhan bay qaadatay kadib barafuun iyo balaaye iyo cilaan iyo waxa dhanba dheh me- duqii bay u tagtay marka jureej sheekhii bay u tagtay meelahaasay wareegatay oo dee xaggeeda ma fiirinaya sheekhaan aakhira mooyaan adduunya ma- adduunba ma fiiriyo kuuska qowsaar oo meelaha ka ag dhow xoolo ku raacaya unbay ku dhacday jugsiisoo iyo meesha uur ka qaada say u waddo markay dhashay waxay tiri uurkaan ma garanaysaan qofkaa iska leh ilmahan aan dhalay maya jureej jurayshkii baa lagu soo kacay marka meesha waxaad ugu gabanaysaba dumarkaad meesha ku gaadaysa miya meeshiyaa laga soo saaray garaac dhaho mawliciisa la burburiyey digii dambas isagii baa garaac loo geyso aad baa loo garaacay war maxaad ii garaacaysaa naagtaanaad u tagtay oo xumaan ku faaxisho ku samaysay cunugaana adaa kulay saasa haa lasii daayay laba- laba rakacaan tukaday sii daayay laba rakacuu tukaday ilmihii yaraa ee hadda dhashay yuu coloosha ka gujiyey oo juq siiyey warya aabbahaaga yaa wan yidhi markaasuu yidhi waa raaci alghanam waa kan ariga raaciyuu yidhi marka meeshaasaa ilaahay ku fakiyey laakiin habaarkii wuu ku dhacay meeshiina waa la soo istaajiyey waxaa la rabay inuu hooyadiisa ajiibo marka u yaartay salaadda sunna isaga baxa hooyadiisa ajiibo yaa la rabay salaada sunna marka taacatu lwaalid waxaa laga hormariyey salaata naafila laga hormariyey marka haddaad zawjada ka hormariso oo waxaadi ku yaallo wey oo waxaadi ku yaallo marka markaasaan leenahay dumarka xuquuq male maaha iyagana xaqooday leeyihiin laakiin xaqa waa la kala leeyahay xaquna waa kala wen yahay iyaduna xaqeedii bay leedahay xuduudeeda iyo xaqeeday leedahay labada waalidna xuquuqdooday leeyihiin faacti kula dii xaqin xaqah midba xaqiisa sii kana ha ku xadgudbin kana ha ku xadgudbin ninna xaqiisa waxba ha ka dhimin qofba xaqiisa sii saas ayaa la doonaya marka qofka caasulwaalideynka ama caaqiga ah ee labadiisa waalid ku caasiga garooba jazihiisa aakhira maxaa waay abaal- abaalkiisa maxaa waay maxaa lagu abaalmarinaya qiyaamo hadduu yimaado ilaahay ma fiirinayo laa yanduru allahu ilayhi yowma alqiyaama il naxariiseed rabbi ku fiirin maayo jannana ilaahay gelin maayo qofkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi saddex qof ilaahay ma fiiriyo maalinta qiyaamo il naxariiseed kuma fiiriyo alcaaqu liwaalidayhi labadiisa waalid qofka ku caasigarooba kow waalmar'atu almutarajila haweenayda isu ekaysiisa ragga dharka ragga xirata qaabka ragga u shallaysata u shallaysata qaabka us- ragga u socdaan u socota tan ragga isu ekaysiisa wey iyo dayuuth ninka saddexaadna dayuuth maxaa la yidhaahdaa qof reerkiisa xubaan ku fiirsanaya aan ka danqanayn islaantiisaa qaawan gabadhiisaa qaawan innaba de isagaba maaha waa dayuuth ama gabadhiisaa gacan la haystaa nin ajnabi ah meelaha ku wata isagiibaba danqanayaba isagiiba maaha janno geli maayaan ilaahayna ma fiiriyo ila xariisa kuma fiiriyo mar kale nabiga wuxuu yidhi saddex ila janno geli maayaan alcaaqu liwaalidayhi labadiisa waalid ninka ku caasigarooba waalmudminu cala alkhamri khamri qofka daa'ima cabitaankeeda qofkii dee khamri cabitaankeeda daa'ima waalmannaanu bima acta qof dadka ku manna sheeganaya allada ku sheeganaya wuxuu siiyey oo ku sadaqaysta waxaasoo kuuma qabanin waxaasoo kuuma qabanin rabbina kitaabkiisa wuxuu ku yidhi laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa kaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaas walaa yu'minu billahi walyowmi alaakhir famahaluhu kamahali safwaani calayhi turaab faasaabahu waabilun fatarakahu salda kaasuu lamid yahay marka waa khatar waxaad bixisay ilaahay dartii ku bixisay qofkaa waxba jaza iyo abaal ha ka doonin inamaa nutcimukum liwajhi اllah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuuran ku dheh laakiin qofkaasaan wax ka doonaya haddii xooga yar uu wax kuu dhimaamo maalinuu kuu gafaba inaad wixii oo dhanba soo qufto maalin fulaan soo dacas kuuma gadin iyo sacaas kuuma saynin shilinsoo kuma siinin iyo waxaasoo kuuma qabanin wax sadaqood haysa male sadaqadood waa burtay labaatan sano ka hor may noqoto hawshaas xifdi cibaadada markii la sameeyo waa waa la ilaashadaa sida xoolaha aad bunuugta ugu xaraysaan bangiyada ugu xaraysaan sanduuqa iyo jeebabka loo geliyo loo xifdiyo yaa cibaadada iyo camalkana waa la xifdiyaa aduun haska burinin yaa ayuha aladiina aamanuu laa آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم عمل الذين هسكبوا للنو ninka kan caaqa kan caasnaya qofka ku caada waa ku caasi garoobay labadiisa waalid wuxuu sameeyey kabiira min alkabaa'ir waa kaan soo sheegnay qofka caaqiga ah ee caasil waalidaynka ah ilaahay ma jeclo marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi ina allaha laa yuxibu alcuquuq ninka caasiga ah adduunka hata markuu ku nool yahay xaalad xun buu ku nool yahay quluubta dadku ma rabaan ixtiraam dad ma haysto dadku ma ixtiraamaan hadday ogsoon yihiin waa way garanayaan saaxiib soo dhawaysanaya iyo qof uun u dhimrinaya ama qariib soo dhawaysanaya ma jiro haddii uu xanuunsadana qof gacan u taagaya maleh oo ixsaan u samaynaya kurbada uu ku jiro ka faydaya ma jiro haddii maanta uu rabo reer inuu la xidido uu gabar ka guursadana cid ka yeelaysa male dadku waxay marka ka yaabayaan ninka kan labadiisa waalidba u naxariisan waaye carruurtiisana hadhow ubadkii ubadka uu dhali doonaan isagoon bay raaci doonaane annagu kan ma rabnaa la leeyahay ninkaa waxaa khilaafsan ninka baarigaa khilaafsan labadiisa waalid baariga u ar dadkoo dhanna way jecel yihiin nin kastana wuxuu rabaa inuu la xidhiido oo qofkaasi uu la xidhiiruu rabaa haddii uu xanuunsadana qof kastaa ilaahay walaal oga dhigay shiddo hadduu ku dhacdhacana saas oo kale marka haddii xaaladiisaba adduunka isaa ku tahay aakhiro ka waran ka sii daran wey ninka xun xumaan xumaanta aakhiro ka soo gaaraysaa ka daran ninka wanaagsanna wanaagga aakhira uu ku helayaa ka badan wanaaggan hadda adduunka uu ku helayo ninka kan caasiga ahow xasuuso xilligaad uurka hooyada aada ku jirtay rafaadkii lagula maray xamalathu ummuhu wahnan calaa wahn xamalathu ummuhu kurhan alaa wawadacathu kurhan xamalathu kurhan wawadacathu kurhan xilligaa lagula rafaadayay bal xasuuso waxaad xasuusataa xilligii hooyada ay ku dhalaysay xanuunka haya iyadoon markaa ka tirsanayn dadka nool iyo dadka dhintayna aan ka tirsanayn dhexaad ku jirta meel dhexa ku jirta aada u rafaasan bal xasuuso waxaa kaloo xasuutaa markii ay ku dhalayso waxa dhiigoo ka qubanaya oo ka baxaya xanuun haya bal xasuuso markaad soo baxdana adigu mar kastaba waxaad jaqaysaa dhiiggeeda ayaad mar kasta jaqaysaa taana xasuuso haddaad maanta ku caasigarowday waxaad xasuusataa markii ay maradaada afkaaga iyo saxrada ay kaa dhaqi jirtay maradaadana ku nadiifin jirtay ay kuu riixriixi jirtay xasuuso waxaad xasuusataa hooyada argagaxa haya iyo dhibaatada haysa mar kastoo dee wax khawfa uu kula soo dersaba ama xanuun kula soo dersaba cabsida haysa iyo welwelka haya bal xasuuso haddaad maanta aabba tahay kulli waad dareemi kartaa ama aad hooyo tahay waxaad kaloo xasuusataa hooyada habeenka deysay ku dhafri jirtay daraadda markaad xanuunsato oo jirkaaga meel ka mida uu xanuunsado isbitaalka kula jirto oo kula wareegayso caawo dhanba kula fadhido taana xasuuso haddaad halmaantay ninka kan caaqa ee caasiga ahow aabbahaaga rafaadka uu mari jiray uu kasab uu ku kasbi jiro oo kuu shaqayn jiray habeen iyo maalin maalmo badan iyo habeenno badanoo manaa aan kala go' lahayn uu dee habeenno soconayo maalmo soconayo rafaadayo maalintiida kuu shaqaynayo quudkaaga u shaqaynaya xasuuso daryeelkuu ku siin jirayna xasuuso aabbaha waxbarashadaada iyo qaabkuu kuu tawjiihin jiray ku toosin jiray oo nasaa'ixkuu ku siin jiray uu kugu hagaajin jiray kugu toosin jiray adduun iyo diintaada iyo dunyadaadaba waxay ku wanaagsan uu kugu toosin jiray bal xasuuso waxaad xasuusataa nasiixada iyo uun nasiixada iyo waanada uu ku siin jiray aabbaha iyo mashaakisha uu la kulmi jiray iyo shadaa'idda daraaddaana waxaasoo dhan wuxuu u samaynayaa inaad adigu raaxaysan aabbaha aad wuxuu ugu farxi jiray marka hadee lagu yidhaahdo imtixaanka wiilkaaga waa baasay oo waa ku guulaystay aad buu u farxi jirayo farxaddiisaana xasuuso qalabkiisa iyo welwelkiisana xasuuso haddaad ka soo daahdo war wiilkii maxaa ku dhacay xagee buu jiraa oo lagula welweli jiray ninba wuu soo maray waxaad xasuusataa aabbaha haddii uu guriga kugu soo galo wuu farxi jiray haddaad soo qaabishana aad uu farxi jiray markuu baxana waad ku dhegi jirtay aabbo markuu yimaadana waad ka hortegi jirtay hadduu fadhiisana dhabtiisaad ku fadhiisan jirtayoo isna laabtiisuu kugu dhejin jiray maxaasoo dhan ba xasuusa maanta ma isagii haddii mar uu daciifay uu tabartiisa dhigay tabar waayey inaad ka jeesato waxaasoo ixsaana waxaasoo wanaaga dhibaatada intaa leego lagula soo maray inaad halmaanto waa nasiib daro marka jazahaada wax kale maaha naarta mooyana wax kale sugan mayso raima anfuhu uma raima anfuhu uma raima anfun baa ku sugan marka qofka dee waa labadiisa waalid gacanta bidix ku hayo gacanta midig u qabso labada waalid ka warhay cuntada iyo quudka basal la siiya maaha araggaaga ayay ku farxayaan inay ku arkaan iyagoo adoo saa u weyno odaygaana yay kugu farxayaan indhahooda yana markay ku arkaan way raaxaysanayaan aad baa qalbigooda ugu degayaa oo qalbigooda dee raaxaysan markay ku arkan marka inaad soo ziyaaratid inaad u khidmaysid mar kastaba warkooda aad ku dadaasho inaad deecdo haddayna ay ku amrin macaasi waxay ku amraan intaad ka kari karto inaad fulisid weeye marka dadka hadda nusuustan aan soo akrinay maqlay oo haddana labadooda waalid ku caasigaroobaya meelay u soconayaan anagu garan mayno rabbi subxaanahu wa tacaala waa ku arkayaa xilligaad uurka hooyadaa gasha iyo ilaa maanta yuu ka warhayaa waxaad samaynayso xaaladaadoo dhan buu ka warhayaa haddaad baari tahay haddaad caasi tahay waa laga warhayaa waalidiinteenna ilaahay u naxariisto inta noolna ilaahay khaatimada u hagaajiyo inta dhimatayna ilaahay ha u naxariisto qubuurahoodana ilaahay ha u waasiciyo wixii dembi ay leeyihiin ilaahay ha ka saamaxo wixii ajara ay leeyihiin ilaahay ha u labalaabo ha u badiyo raxmad kuwa nool khaatimadooda ilaahay wanaajiyo oo raxmaddiisa ha siiyo annagana dad baa riyaada oo wanaagsan oo labadooda labadooda waalid u dhega nugul ilaahay ha naga dhigo sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedi aalihi wasaxbihi ajmaciin